iminkan waxaa lasoo gaaray haad dhegeysan jirteen warkii subax ee radio muqdisho waxaana la diyaara waryahaga axmed cali kaahi
aada iyo aad baad u mahadsantahay cabduqaadir cali axmed adiga iyo maxamuud faarax siido bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee raadiyo muqdisho qodobada haddii allah awooda raalli ka noqdo aad kula soo doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigay madaxii sirdoonka argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa gobolka shabeellada hoose wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda xukuumadda soomaaliyana waxa ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga labada wasaaradood roobabka guga ayaa ka curtay qaybo ka mid ah gobollada dalka iyadoo dadka markaasi waa dadka iyo dunyaduba ay ku dirsadeen roobabka guga oo ay aada ugu baahnaayeen wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku amartay ganacsatada maamulkaasi in ay iska soo diiwaan geliyaan muddo saddex toddobaad gudahooda wasaaradda si loola socdo isbeddelka sicirka suuqyada akhbaaraadka dibaddana daawadayaal waa dhegaystayaal waxaa ka mid ah talyaaniga ayaa gebi ahaanba xiraya goobaha ganacsiga iyada oo ciidamada militariga lagu soo kordhiyey howlgalna markaasi ay kaga hortegayaan coronavirus ay ka wadaan magaalooyinka waaweyn
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhduna waa labiyo labaatanka bisha maarso sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaalida ayaa gacanta ku soo dhigay madaxii sirdoonka argagixisada al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose howlgal ay ciidamada ammaanku ka sameeyeen waa ciidanka xoogga dalka eh aagga deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayay ku soo qabteen horjoogihii maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab oo qaabilsanaa dhanka sirdoonka gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale laba maleeshiya ah oo la socday horjoogaha argixisada u qaabilsanaa sirdoonka shabeellada hoose ayaa lagu magacaabi jiray ama lagu magacaabaa xasan suleyd magaciisa afgarashada ayaa lagu sheegay xasan geney taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guuto jenaraal cabdixamiid maxamed oo ku sugan deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay horjoogahani ciidanka in ay markaa ku soo qabteen janaale isaga oo ku dhuumaalaysanaya dhulka hawdka ah kadib howlgal ay ciidamadu uga sameeyeen ama ay ka sameeyeen deegaano aan ka fogeyn janaale oo argixisada markaa ay ku dhuumaalaysanayeen taliyaha ayaa tilmaamay in haatan ay koro waa inay haatan kordhiyeen wada shaqaynta iyo markaasi baacsiga waa wada shaqaynta ay laleeyihiin shacabka iyo baacsiga argixisada al-shabaab dadka deegaankuna ay haatan aad uga gacan siinayaan ciidanka qalabka sida sidii gacanta loogu dhigi lahaa maleeshiyaadka firxadka islamarkaana loo xaqiiji lahaa amniga guud ahaan gobolka shabeellada hoose iyo si gaara deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidanku ay ka faramaroojiyeen argixisada dhinaca kale ciidanka xoogga dalku waxa ay deeq gargaar ah u qaybiyeen dadka danyarta ah ee ku nool ama ku dhaqan deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo dhowaan laga xoreeyey gacanta argagixisada al-shabaab guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka jannaale oo la hadlay radio muqdisho ayaa ka warbixiyey gargaarka ay ciidamada xoogga dalku u qaybiyeen shacbiga taliyaha ciidamada qalabka sida mahad weyn ballaaran baan usoo jeedinaynaa dadkii tabaalaysnaa maanta gaari laba gaari oo wuxuu nagu wareejiyey ama cawina ah oo ugu talagalay dadka masaakiinta oo danyarta oo tabaalaysan oo dib usoo noqday in lagu gargaaro oo daf bisi shitaan waana u qaybinay si nabada isagoo nala taagan oo ciidamada ay taagan ciidamada gacantooda ugu soo qaaday qof walbana korka ka saaray gurigiisana ugu geeyey si nabada ma garan raashinkaas wallaahi waa dad baahi saa'ida u haysa dad qax aaday oo intii lasoo socday intii xabad socday dad u fog waana duurgalaha weeye haddana aada ugu baahnaa mahad celin ka bixiyey ka hadlay dad baahiyo badan qaba weeye oo dee dad cunsuriya ay iska haysteen qof walba asoo ka mahadnaqayo oo alxamdulilah gurigiisa nabad ugu geynay waxaa weeye marka dadkaanu dad iska dhibaataysan weeye oo macnaha dad aada dareemi karto oo ay dul fadhiyeen olio geedka gurigaaga hortiisa ku yaalla ma jiri kartid haddaad taabatana askari baa dishay haddaad laan kale ka goysana laba askari al-shabaabaa dishay marka on dadkaas oo ah waa deegaanka inta ahaatay baaxadiisa laagtaan wax waxbarashaa oo iskuulaad lahayn oo isbitaal lahayn oo wixii raba laga samaysa ayakana loo diro wixii qasaba marka dadkaanu dad aada u dhibaataysan weeye haddana ilaa iidankiis waa laga dulqaaday ciidamana waa ay la joogaan dee wixii ciidamada ugu talagaleenna waa waan siinay si nabadan ku gaarsiinay waxaan baaq u diraynaa hay-adaha dhammaan dawliga iyo kuwa kalaba waxaan ka codsanayna madaxweynaha dalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha inay dadkaas masaakiinta beeraleyda ay soo wixii gargaara oo dawladda ay ka macnaha qayb ahaan u leeyihiin lasoo gaarsiiyo intaasaan ka codsanaynaa dadkan waa dad aada u dhibaataysan ma garan horta dadka waa wareysanay qof walbana wuxuu ku hayen waa kuu sheegayaa laakiin waa un macnaha qof hadda kule waxaas hadda la ii dhibay waa dad adugu muddo badan meesha xukumayo haysto dul fadhiyey dhibaatadana indhahagaad ku arki kartaa qofkii aqli u saaxiiba qof aan guriga hortiisa uu maraya laleeyahay waxba laan kama goyn kartid oo xaliilisho kusoo geliya guriga deegaanka intaas leegna aan isku muuqano meel macnaha kan ganacsadaha iyo kan kale iyo waddadaba ay xiran tahay weeye
guddoomiye ku-xigeenka deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo ka warbixinayay gargaar ciidamada xoogga dalku ay gaarsiiyeen dadka ku nool janaale ee dhowaan laga xoreeyey argixisada al-shabaab wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda dalka ayaa yeeshay kulan ay kaga arrinsanayeen sidii ay usii xoojin lahaayeen wadashaqaynta iyo iskaashiga labada wasaaradood kulankan oo ahaa mid looga arrinsaday xoojinta wadashaqaynta labada wasaaradood ee ganacsiga iyo maaliyadda dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kulanka goobjoog ka ahaa labada wasiir ee wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda dalka waxaana looga hadlay arrimo la xidhiira ganacsiga kasoo dega ama badeecadaha kasoo dega dalka iyo kuwa laga dhoofiyo diiwaangelinta shirkadaha iyo sidoo kale dakhliga iyo tayodhowrka xog wadaagga wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka mudane cabdulaahi cali xasan iyo wasiirka maaliyadda dalka mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa si wada jir ah u qiray horumarka weyn ee dalku uu ugu tillaabsaday dhanka waa dhan walba iyagoo carabka ku adkeeyey in ay sii dardar gelin doonaan wadashaqaynta iyo iskaashiga labada wasaaradood roobabka gugaha ayaa ka curtay qaybo ka mid ah gobollada dalka iyada oo dadka iyo dunyaduna ay aada ugu diirsadeen gobolka galgaduud iyo sidoo kale mudug ayaa ka mid a goobaha waa roobku gobollada uu ka da-ay maxamed daaq cabdi maxamed ayaa warbixin ka soo diray dhuusmareeb roobabkan oo ah kuwa dadka iyo dunyaduba ku diirsadeen ayaa waxa ay ka da-een saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan dhanka bari ee magaalada dhuusamareebe iyadoona deegaanada roobabka ay ka da-een ahaayeen kuwo kuleyl xoogani uu ka jiray maalmihii lasoo dhaafay maadaama bisha kuleylka ee saddexaad lagu jiro iyadoona dadku ay inoo sheegeen in roobabka ay ahaayeen kuwo meelaha qaar qotankooda aada uu dheer yahay balse meelaha kale ay ku siman yihiin qabow cirkuna uu yahay mid welida ama wada deegaanada roobabku ka da-een ayaa waxa ay ahaayeen kuwo biyaha ay qaali ka yihiin lagana qaado magaalada dhuusamareeb islamarkaana booyaduhu qiimo sare ay ku geeyaan iyadoona fuustada biyaha ah halkaasi lagu geynayay qiimo ku dhow shan doolar booyaduna ay gaaraysay lacag aada u fara badan dadkuna aysan awoodin in biyaha lacagtooda ay iska bixiyaan balse hadda roobabka ay ka da-een deegaanadaasi dadka iyo dunyaduna ku diirsadeen islamarkaana inta badan deegaanada roobabka ay ka da-een ee bari ka xiga magaalada dhuusamareeb ay yihiin kuwo ay kaga baaqsadeen biyaha booyadaha halkaasi lagu geeyo dadka deegaanadaasi ayaa waxa ay yihiin kuwo xoolo dhaqataha islamarkaana deegaanadaasi ku sugan intooda badanna aysan ka jirin ceelalka matoorada ah iyadoona beddelkeeda ay baraago isticmaalaan dadku biyaha lagu shubo laga qaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug roobkan ayaa waxa uu yahay roobka guga iyadoona si wanaagsan ay sheegeen dadka deegaanadaasi ku sugan in hadda uu uga curtay welina da'ma cirka uu wado dhinaca kale maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay in bilicda iyo nadaafadda laga shaqeeyo maadaama xilli roobaadka la galay si looga baaqsado cudurro ka dhasha roobabka xilliyada ay da-aan biyaha fadhiista bartamaha magaalada iyadoona arrintaasi xil weyn maamulka uu iska saaray sidoo kalena la wado olole ku aadan bilic soo celinta caasimadda galmudug ee dhuusamareeb loona nadiifiyo inta aan roobab xoogani ay ka di'in gudaha magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi maxamed redio muqdisho dhuusamareeb
waa hagaag maxamed deeq ayaa warbixinta noo soo diray wasaaradda ganacsiga maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku amartay ganacsatada maamulkaasi in ay iska soo diiwaan geliyaan wasaaradda muddo saddex toddobaad gudahooda si loola socdo isbeddelka sicirka suuqyada cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warbixinta ka soo diray jawhar wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cali cismaan ibraahim cali ciide iyo wasiir ku-xeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed yuusuf colow ayaa waxaay ganacsada hirshabeelle ay ku amreen inay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda waxayna sidoo kale degniin ku aadan howlaha shaqoha ay u direen rugta ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana sidoo kale mas-uuliyiintan ay sheegeen in wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle iminka ay wado isla xisaabtan ku aadan sidii bulshada loogu shaqayn lahaa waxaa jirta in hoosudhac ballaaran uu ka jiro ganacsiga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle taa oo ay ugu horeyso isku xirnaan la-aanta ganacsatada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo aysan jirin rug ganacsi oo dowlad goboleedka hirshabeelle uu leeyahay marka laga soo tago rugta ganacsiga ee gobolka shabeellaha dhexe oo si toosa doorashadiisa aan annagu goobjoog u ahayn balse aanu aqoonsanayn ka wasaarad ahaan aniga wasiir dowlahana aan caddaynayna in aanan wasaaraddu aysan aqoonsanayn rug ganacsi kale ee ka jirta dowlad goboleedka hirshabeelle muxuu ahay baaqa ka soo baxay awaamir soo saari doonaa dib nagu samaysane insha allah shacbi ayaana la tiirsan doonaa annagoo la qaybsan kana sharaftii iyo wanaaggii iyo dowladnimada haddii ilaahay idmo waa mahadsan waxaana kormeer ku tegi doonaa ilaahay idmo annaga iyo rugta ganacsiga gobolka suuqyadii ganacsiga
sidoo kale gudoomiyaha guddiga ganacsiga ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa isna ka hadlay howlaha shaqo ay wado wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyiintan marka uu kulanka usoo gabagaboobay kadib ayaa kormeer waxa ay ku tageen suuqa loogu iibiyo xoolaha nool ee magaalada jowhar iyagoona sidoo kale kulamo la qaatay ganacsatada iibisa xoolaha nool sidoo kale waxa ay soo kormeereen warshada isnaay ee magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe gabagabadii gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka shabeellaha dhexe ee dhowaan la doortay ayaa sheegay in wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle si wanaagsan ay ula shaqayn doonaan annaguna ka rug ahaan waxaan diyaar u nahay inaan haan to haan ula shaqayno wasaaradda si dhowna aan u qaadanno awaamirta ka soo baxda wixii u baahan in laga wada hadlane aan uga wada hadalno si munaasaba cabdiraxmaan xuseen cumar wadane warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
cudurka corona virus ayaa saameyn weyn ku yeeshay xafiisyada ka shaqeeya duulimaadyada iyadoo ay markaa xafiisyada sida gaarka arrintaa saameynta ugu yeelatay ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalada nairobi si gaara xaafadda isile cumar cabdi xasan cumar caaqil ayaa warbixintaa ka soo diray nairobi
xafiisyada ka shaqeeya arrimaha duulimaadada ee isaga kala gudba caalamka kana howlgala xaafadda soomaalidu degto ee isliya ee magaalada nairobi ayaa waxaa saameyn aad u weyn ku yeeshay go-aankii dhowaan dowladda soomaaliya ay ku joojisay duulimaadadii dalka soo gelaya iyo kuwii ka dhoofaya intuba go-aankan ayaa ujeedkiisu ahaa in dalka uusan ku faafin caabuqa coronavirus waxaana dowlado badan ay sidoo kala hakiyeen duulimaadada dalalka kale uga imaanayay abuukar dhaqane oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee shirkadaha duulimaadada islamarkaana ah milkiilaha xafiiska dhaqana trafal agency ee ku yaalla xaafadda soomaalidu degto isliya ee magaalada nairobi ayaa sharaxaya saameynta ganacsigooda uu ku yeeshay hakadka ku yimid duulimaadada walaahi duumaalada arbacadii waa la kansalay falaadyada oo aaday soomaaliya oona ka imaanayay saameyn weyn weyn weyn weyn ayay ku yeeshtay caalamkao dhan meel walbo qaar soomaali muwaadinaa jirta oo adduunka meel walba ku xayiran oo elaboorada iska joogaan oo wadankoodii hooyo geli karin marka arbacadii ilaa khamiis jimco maanta sabti three days wax weyn weyn weyn aan saameyn weyn ku yeeshtay macala kaargoogii macala tarefalkii waxa dhan everton oo safarada hadka diyaarada wuxuu ku yimid saameyn weyn dad waxaa jira soomaali ah oo viisooyin wateen oo xagga ka imaanaya xataa qaar viisooyinka ka dhaceen oo soomaaliya ka imaanayay maadaama dowladda kenya ay dhahday qof muwaadin kenyaan ah ama qof resident kenyaan haystale wadanka soo gali karo oo qof kale soo gali karin iyadana saameyn weyn bay ku yeelatay labada dhinacba wixii inta ka baxaya wixii xagga ka imaanaya walaahi fifteen days dowladda labada dhinacba dhaheen laakiin hadda maanta waxaana soo gaartay in laba maalin gudaheed in la furayo oo meel kumeel gaar ah marka ayaana soo gaartay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa labadaas maalin inaad dadka inta joogeen oo adduun weynaha ku xayiran inaa laba maalin lagu dhameeyo haddii ilaa yaraa walaahi shan falayda imaa jirtay aana bixi jirtay sida africa express salama air freedom dala airline kenya airways nairobi keliya shan falayda ka bixi jirtay maama xaliime maxamed calasow oo ka mid ah dadka u safri lahaa soomaaliya ee tigidada jartay balse uu ku duldhacay go'aanka lagu hakiyey duulimaadada ayaa iyaduna ka waramaysa dareenkeeda waxaan ka mid ahay dadweynihii maaragta oo dhaqane tigidka ka goosta maalin dhoweed marka waanala joojiyey dowlada soomaaliyaanana joojisay wadankaan kenyaana ku xayirannahay waxaan rabnaa hoo codsanaynaa in naloo ogolaado wadankayn inaan galno naloo ogolaadaan codsanaynaa haddaan maaragtay soomaalida meeshaan joogtanahay aadaan ugu madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsanaynaa iyo dowladaynaba waxaan ka codsanaynaa in si maaragtay naloo ogolaado naxariis leh in wadankayni naloo ogolaado inaan galno aan u baahannahay madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsanaynaa asagaa madaxweynahayna iyo hayse wasaarada intaba iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa in si sharaf le maarata wadankayna noogula ogolaado oo aan u tagno aan codsanaynaa haddii eeb yiraahdo meeshaan aan ku xayiranahay dhibaataa nagu haysato dadkayni waxaan taaganahay intaasoo biri anagoo tigidkayni lacagtayni dhiibnay aan taaganahay waxna qaadayna male wadankaynina ma joogno meelaan ku hayana ma joogno xataa dowladda soomaaliya ayaa dhowaan hakasay duulimaadadii caalamka uga imaanayay iyo kuwii ka dhoofayay gudaha dalka kadib markii cudurka wadnaqabadka ku noqday dunida ee covid nteen ama coronavirus uu ku faafay meelo badan oo adduunka ka mid ah
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysateen bal markaana qodobkii warka dibadda ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga guweze guwezebe conte ayaa sheegay in la xidho dhammaanba goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan xilli waddankaasi uu la daala dhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka dhibaatada weyn ku haya caalamka ee corona virus ra-iisul wasaare conte ayaa waxa uu shacabkiisa u xaqiijiyey in dukaamada farmashiyaasha baananka iyo adeega boosada ay sii shaqayn doonaan oo aan la xiri doonin hase yeeshee adeegyada kale ee ganacsiga muhiimka aan markaa aadka u ahayn la hakin doono sababo la xidhiira sidii looga hortegi lahaa inuu aada usii faafo caabuqa coronavirus howlwadeenno caafimaad oo u dhashay dalka cuuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa kusii wajahan gobolka lombardiya ee waqooyiga dalka talyaaniga si ay gacan u siiyaan dhakhaatiirta la tacaalaya cudurkani corona howlwadeenadani caafimaad oo gaaraya ilaa iyo konton ayaa ah markaa kuwa inta badan ka howlgala xilliyada ay dhibaatooyinka ba'ani jiraan waana gargaar si deg deg ah dalka cuuba uu ugu diray waddankaasi talyaaniga dowladda kumeel gaarka ee dalka bolivia ayaa dib u dhigtay doorashada madaxtinimada waddankaasi maadaama dalka oo dhan laga bilaabo maadaama dalkaasi ay ka jirto dhibaatooda ku saabsan cudurka coronavirus islamarkaana aysan taasi suuro gelinayn in ay doorasho ka dhacdo waddankaasi coronavirus ayaa adduunka oo dhan dhibaato weyn ku haya iyadoo cabsi aada u xoogan ay soo food saartay dalalka caalamka iyadoo haatan qaaradda yurub ay ka mid tahay meelaha dhibaatada ugu weyn uu ku hayo coronavirus waa hagaag dhegeystayaasha qiimaha leho warka subaxnimo ee aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantihiin dhegeystiga iyo la socodka warka ciddii uu sheegay waxay mar kale dib u heli kartaa radio muqdisho dot net sidoo kale waxaad nagala socoteen facebooka raadiyaha ee radio muqdisho aan dib idinkugu celiyo tiimka shaqada xiriiryaha cabdikariin ogeysiis mahadsaned axmed cali kaaxye oo warkaa aan noo akhrinay halkaad kala socoteen waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa labiyo labaatanka bisha maaj sanada laba kun iyo labaatanka saaka hawada waxaanu ku kulana saacaddu markaa lixda hornimo